Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan lixdan arday oo baratay Ingiriis, Carabi, Caafimaad iyo Kombiyuutarka, kana qalinjebisay Iskuulka Hoose Dhexe Sare ee Ramadaan qaybta Bareefadka, ayaa waxaa ka qayb galay waalidiin, macalimiin, maamulka iskuulka, bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale. Maamulaha guud ee Iskuulka Ramadaan Ustaad Axmed Xaaji ayaa ka warbixiyay tirada ardayda ka qalinjebisay iskuulka sidoo kalena ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray.
xafladda maanta loo ballansan yahay ee halkan ka socota waa xaflad ay ku qalin jebinayaan arday soo dhammaysatay maadooyinka luqadda carabiga ee maadooyinka kombiyuutarka caafimaadka luqadda carabiga iyo luqadda ingiliishka Ee, waa arday lixdameeye arday ah isugu jira wiilal iyo gabdho Ee, xafladdaas oo maanta lagu guddoonsiin doono shahaadooyin waxaan dhammaantood kula dardaarmaynaa in waxa la siiyey ay tahay furihii waxbarashada maado walba oo lagu lagu soo dhigay oo la yidhi waa dhammaysatay macnaheedu waa muqararkii iskuulka dhammaysatay ee ma ahan maadadii oo dhan ayaa la dhammeeyey marka qof walba intii uu bartay ha isku daya inuu sii siyaasado Ee, iskuulka dafcaddii koowaad iyo labaad maaha midda qalin jebinay sidii hore loo carabaabay waa dafcaddii soddonaad tan iyo ilaa intii iskuulka la furay laba kun iyo toddobadii waa muddo shan iyo toban sano meelahaas soddon dafcadood ayaa ka qalin jebiyey waa dafcaddii soddonaad nambar ahaanna tirada waa kun sagaal boqol afartan iyo shan arday kun sagaal boqol afartan iyo shan arday tirada guud ee ka qalin jebisay iskuulka intaas oo isugu jira dad noqday macallimiin maamulayaal ee, siyaasiyiin dad maaragtay dhakhaatiir bulshada qeybaheeda kala duwanna inta ay ka kooban tahay macallimiintii intaa usoo dhabar adeegtay ee iskuulka ramadaan aad ayaan ugu mahadcelinaya kheyr allah ha siiyo waxay haddana diyaar u yihiin intii iyo in ka badan inay soo saaraan waqti badan maadaama uusan jirin waxaan rabaa inaan khudbaddayda halkaas kusoo gabagabeeyo waxaanun raacsiinaya oo keliya wax walba waxay u baahan yihiin waxbarashada waxay u baahan tahay aadaab iyo akhlaaq waxaa ka horeeya marka wax la baranayo waxbarashada waxaa ka horeeya aadaaba ka horeysa qofku markuu aadaab iyo akhlaaq yeesho markaas kadib waayo markuu wax baran karo nebi muuse markuu ilaahay la hadlayay si loogu uuna rabay inuu u waxyoodo wuxuu ku dhahay yaa muusa innii ana rabbuka faqlacn calayka innaka bilwaadi almuqadasi duwa wa ana ikhtartuka fastamic limaa yuuxaa intaan wax kale loo sheegin waxaa looga bilaabay faqlacn calayk kabaha iska siib wa ana ikhtartuka fastamic limaa yuuxaa fastamic dhegayso kabaha iska siib iyo dhegayso waa aadaabtii waxbarashaday ka mid tahay marka intaan wax la baranin waxaa ka horeeya aadaabta dhibka ugu weyn ee jira waxa waaye ardayda xilligan joogto ma aha ardaydii joogi jirtay waalidiinta hadda jirana ma aha waalidiintii hore u jiri jiray qofkii dhex galaana garan kara intaas xubnaha ka qayb galay munaasabadda islamarkaana ka hadlay ayaa hadallo dardaaran u jeediyey ardayda qalin jebisay Ee, marka hore waxaan maaragtay rabaa inaan kalimateen yar aan soo sheego oo ah ku saabsan waxbarashada waxbarashada maaragtay ahmiyadda ay leedahay iyo nidaamka ay leedahay kulley cid kasta way kasaysaa marka ee, waxaan rabnaa inaa waxbarashadii maanta waxay tahay waa sermony waa xaflad ama qalin bedelasha wax loo yaqaano in maaragtay qofka uu ka sii wado heerkii uu joogay hadda oo sii wado ayaa la rabaa uu sii daadiya ayaa loo ayaa loo baahan yahay marka mar kastana waxaa adigu dardaarminaynaa in maaragtay waxbarashadii waalidiinta ama kor ay usii qaadaan haddii ilaahay uu qadaro wax walbana maaragtay waxaa la- in loo sabro oo maaragtay waxbarashada loo dhiiran ayaa loo baahan yahay akhlaaq loola imaado oo wanaagsan arday aan akhlaaq lahayn maaragtay waxaa waaye bulshada saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa marka mar kasta maaragtay macallimiinta inaan ixtiraamno maaragtay aan wax walba oo macallinka u baahan yahay aan dhahno "Oo, macallin oo aan qod wanaagsan aan kula hadalna macallimiinta maamulka iyo macallimiinta dhammaantoodaba hawsha ay qabtaan waa hawl muhiim ah saas daraaddeed waxaan rabnaa in maaragtay maxaa lahay aad u garab istaagtaan eh, macallimiinta iyo dhammaan ururada bulshada maaragtay say yihiin waalidiinta ee hadda ka soo qayb gala xafladdaas in maaragtay si nidaamsan ilmahooda ay u tarbeeyaan oo xaafadda ee maaragtay as- akhlaaqiyaadka aad ugu hadlaan la rabaa insha allahu tacaala kelimaadkeeda waa soo gaabinayaa maadaama waqtigu aad u cariir uu yahay qaar ka mid ah ardayda qalin jebisay iskuulka ramadaan ayaa raadiyo beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan heerkan waxayna sidoo kale u mahad celiyeen maamulka iskuulka ramadaan iyo waalidiintooda magacayga waa shaafiici maxamed cusmaan waxaan ka mid ahay ardada ka qalijabinaysay een, iskuulka ramadaan qaybtiisa baraafadka waxaan ka qalijabinayaa is- ee, carabi iyo caafimaad allah ay mahad u sugnaatay marka koowaad marka labaadna waxay mahad u sugnaatay waalidiintay marka saddexaadna een, macallimiintaydayga lasoo qayb qaadatay dadaal iyo juhdi inay ugu soo bixisay awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magacay waa saafi cabdiraxmaan maxamed waxaan ka mid ahay ardada ka qalinjibinaysa iskuulka iskuulka hoose dhexe ee sare ee iskuul ramadaan een, kumbiyuutaraadka een, ingiliish caafimaad een, iyo carabi annana waxaan ka mid ahay ardada een, ka qalinjibinaysa carabiga waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala kaasoo ii suurtageliya inaan heerkan soo gaaro marka xigta waxaan u mahad celinayaa maamulka iskuulka ramadaan een, iyo macallimiinta igu soo tiri tacbeelay oo heerka inaan soo gaaro bismillahi ugu horeyn magacaydu waa nuur cabdisaaq Ee, maanta waxaan qalijibinayaa ee, iskuulka hoose dhexe sare ee ramadaan primary secondary school ee, gaar ahaan maadooyinka ee, kombiyuutarka ingiliishka carabiga ugu horeyn waxaan umadacelinayaa ilaah subxaana wa tacaala oo inuu s- oo inuu suurageliyey inaan halkan soo gaarin marka xigtana waxaan umadacelinayaa waalidiintayda gaar ahaan labadeed waalid oo igu soo dadaal juhdigan igu bixi inaan halkan soo gaaro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah magacii cali macalin ibraahim oo ka socda iskuulka hoose dhexe sare ee ramadaan Ee, maanta oo leenahay xaflad qalinjibin ah maanta oo qalinjibinayo maadooyinka kale ah ingilish caafimaad kombiyuutar marka ee, waxaan u mahad celinayaa mahadda u horeysa alla siinaya alla mahad iskale mahadda labaad waalidiinteeda maamulka iskuulka ramadaan ayaa u mahad celinaya